beelo gare iyo jiide ee wada degaa degmada Qoryool ee gobolka Shabeellaha Hoose oo ku dhexeeyay dagaal beeleed muddo dareeri iyo haddii ku heli walaal horeyndii jirjiraayad oo iska kooyeen odayaalka dhaqanka lamada beelood ee gare iyo jiida iyo lunku heli dagaalkii ku dhaxadhiye dhabaadniyo ku wada qaadeen lamada dhinac waliba sidoo kale shirkilanka taa sideeyay intii ka dhamatay dagaalkii lamada beelood iyo oo dhalinyarada lamada dhinac ee qoryaalka haysta lanka sheegay in nabad la wada qaaday hana kumid odayaalka dhaqanka beelaha gare iyo jiida oo shirko ku hadlayana si wada jir inka baaqi kureetay qoryaalka haysada inay ixtiraamaan nabadda hore lan qaaday wal dhibaato ee dhadayna ka jira male maysiin sheeqee ciidamada labada beelood ang naqateen dadka dhur lahaadiyo dhur darsadii ang naqateen hamiin imaalanga sida an taagan nabaddaa raadiyo hayn nabad meel an jirna nan ku hunduro koro male waxaan u tacsiyeynayaa intii qoryoolay ka dhimatay yaa u tacsiyeynayaa ilaahay iyagana ha u naxariiso waxaan leenahay waxaan ka baaqaynaa nabad iyaan ka baaqaynaa akhyaarta labada dhinaca gare iyo jiida intaba waxay isla qaateen horey ay nabad u qaateen wixii hadda dhacayna waxaaway way ku heshiyeen waxaan leenahay nabadgelyada hala ilaaliyo ehelnimada hala ilaaliyo ciddii nabad diidana meesha ma joogi doontaan ogaada haddaba waa laydinka tashan doonaa deegaanka idinka kaliya yacni saa rabtaan ma yeeli kartaan nabad qaata walaal noqda haddaad diidaan ma joogaysaa meesha xaqiiqada in laisku sheega yaa wanaagsan namayow nabad qaata walaal noqda ha laydinka nabadgalo idinkana waad nabadgelaysaan haddii laydinka nabadgeli waayo idinka ma nabadgelaysaan marka horta intaasaad ogaanaysiin insha allah haddii ilaah yiraahdo nabadda aan ka baaqnayna nala qaata olaad nagama dhahayso dadka jiiraan waayo daris waayo walaala liyahay marka walaalnimada iyo ehelnimada hala qiimeeyo degmada qoryooley dadka ku nool shacabka ku nool waxaan leenahay degmadiina waa degmadiini si fiican ugu noolaada wax dambe oo dheci doona ma jiraan dhibaato dambe oo imaan doonto ma jirto waxay ilaahay qadri way dhaceen waana ka heshiinay waa nabadda midii hore la qaatay nabad kale ma jirto waa tii hore u qaadanay aniga degmada qoryooley waxaan joogay dhowr bilood ilaa waxaan ka shaqaynayay nabadda in qoryooley degmada qoryooley laga helo haddana waa u taagan in degmada qoryooley nabadda laga helo waxaan baaq u jeedinaynaa shacabka degmada qoryooley ku nool in qoryooley nabad ka jirto oo heshiinay isku af aan ku noqonnay maanta dagaal ka jirin dhibaato ka jirin farfarees kale ka jirin waxaan soo dhaweynaynaa shacabka degmada qoryooley degan dulqaadkay sameeyeen samarkay sameeyeen ay sameeyeen inay u sameeyeen shacabkooda ciidamadooda meesha joogaan ciidamada meesha jooga waxaan leeyahay waxay waa dhammaadeen nabad waa naas la nuugay jamaahiirta qornyooley joogto nabaddaas baan gaarsinayaa ilaa macal shacabkiisa nabaddaasaan gaarsinayaa maalin walba inay naga baxaan wiilal qaali ah mustaqbalka dalka ah kuna baxaan gacmaha walaalood aada ugu xunna waxaan leenahay ilaahi subxaana wa tacaala wiilashaas ha u naxariisto ehelka gaarka ay ka baxeene waa naga wada baxeene sabir iimaan allah ka siiyo